Shir dhowaan ka dhacay magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa qodobada ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in dalka Soomaaliya lagu tababarayo ciidamo Suudaaniyiin ah dowladda federaalkana ay bixinayso qarashaadka lagu tababarayo ciidankaasi dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay in dowladda federaalka ay bixinayso qarash lagu tababarayo ciidamo Suudaaniyiin ah iyagoo sheegay in dowladda federaalka iyada qudheeda ay shisheeye biilaan iska daa inay qarash bixiso eh oo ay ula jeedaan tiisa qabsada tukale ku dara
arinta mataqaanaa shalay ka dhacday dalka mataqaanaa ii sheeg masar ka dhacday oo maxaa la sheeg madaxweynaha Eritrea iyo madaxweynaha masar iyo wasiirka arrimaha dibadda wasiir fiqi oo mataqaanaa ay xaggaas mataqaanaa ay ka soo saareen war-saxaafadeed ay ka soo saareen ayna ku sheegeen in Soomaaliya tababari doonto ciidan dowladda Suudaan ka socdo laguna tababari doono xerada Turkish Soom arintaas arin waxay ila tahay markaan fikirkayga ka dhiibto waxay ila tahay arin qalad ay ila tahay maanta annaga ma xamili karno dowladda kale ma xamili karno walaa masar aan xamili karno walaa etoobiya aan xamili karno walaa eritrea aan xamili karno walaa uganda aan xamili karno ciidan aan xamili karno oo shisheeye maanta maba jirtaba oo soomaaliya dhaqaale iyo qarash ay bixisay iska dhaafe ayadaha ciidamadeena la tababaraa oo xawaa ciidamo ajaanibaha joogo aniga uma u maleeyahayay inay xaw ahay inay suudaan ciidamo u tababari kara laakiin awoodaan dad nin la tababarayo wax ma sii tababari kariyo dhaqaale wax kusii tababara ma lahan islaan